إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo itoobiyaan ayaa maanta qaraxyo waxaa lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka bakool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay weerareen qaar ka mid ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland xasan sheekh maxamuud oo horey madaxweyne u soo noqday kuna fashilmay ayaa mar kale xalay loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka ah warkeenna waxaa kale oo aan idinkugu haynaa warbixin ciwaankeedu yahay waa kuma xasan sheekhe ciidamada liyu boolis ee ay dhisatay dowladda itoobiya ayaa wiil yar waxay ku toogteen magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa waxay baahisay qaybta labaad ee barnaamijka taxana ah oo ciwaankiisu uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur warka dibaddana maleeshiyaad ay taageerto dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay afduubteen sarkaal ka tirsan sirdoonka xukuumadda yemen inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada itoobiya ayaa maanta qaraxyo waxaa lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka bakool inta u dhexaysa xudur iyo ceelberde ayaa la xaqiijiyey in ugu yaraantii saddex qarax lagula beegsaday ciidamada itoobiyaana wixii khasaare ay halkaasi ku gaaray itoobiyaanka faahfaahin dheeriya kama aynaan helin qaraxyadan waxaa fuliyey ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo waayadan weeraro iyo qaraxyo la beegsanayay ciidamada itoobiyaanka ah ee ku socdaalaya qaar ka mid a gobollada dalka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraray qaar ka mid ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo haya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose gobolka jubbada hoose haddaan ku horumarno ciidamo ka tirsan jabhadda ka howlgala gobolkaas ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hosingow saldhig sidoo kale degmada afmadooba ay ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland ayaa weerar culus lagu qaaday dhanka kale gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxaay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada kasoo duulay dalka yuganda ay ku leeyihiin deegaanka buurculow oo hoostaga degmada borowe shabeellaha hoose waxaa sidoo kale ka dhacay laba dagaal culus oo ay mujaahidiinta la beegsadeen fariisimo askarta dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin magaalada marka saldhigyada la weeraray waxay ku kala yaalaan xeebta magaalada iyo mid kale oo ku yaala xaafadda buundada bilan xasan sheekh maxamuud oo horey madaxweyne u soo noqday kuna fashilmay ayaa mar kale xalay loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka ah kadib doorasho musuq maasuq badan uu hareeyey laguna daahay laguna daalay xalay saqdhexe ayaa xasan sheekh maxamuud waxaa loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka ah waxaa daqada laga saaray madaxweynihii markii muddaxileedkiisa afartan sana uu dhammaaday isku dayey inuu kursiga kusii fadhiyo islamarkaasina sanad iyo dheeraad sii joogay maxamed cabdulaahi farmaajo labada murashax ayaa isuula soo gudbay wareegga labaad laakiinse midkoodna ma helin codad ku filan oo uu ku guulaysan karo kadib waxaa loo baahday in wareeg saddexaad oo tartana la galo markaas ayuuna xasan sheekh maxamuud ku guulaystay kursiga halka farmaajona sidaas daadku ku qaaday guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ah aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada saddex boqol labaatan iyo toddoba hildhibaan ayaa codaynaysay markii hadda ugu dambaysay laba hildhibaan oo xanuunsatay ee la fasahay musharax maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu helay boqol iyo toban cod ayuu helay musharax xasan sheekh maxamuud laba boqol toban iyo afar cod ayuu helay saddex cod waa hallaaceen codeyntii loo fadhiyey madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guulaystay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay waa madaxweynaha sharciga cascadda laga bilaabo farmaajo teendhada doorashada ee afasiyooni uma soo gelin inuu ninka guulaystay u hambaliyeeyo ee waxa uu soo galay in asigu uu asigoo madaxweyne mar kala noqday madaxtooyada ku noqdo laakiin sarriyadiisu uma rumoobin markii laga adkaaday ayaa farmaajo lagu soo dhoweeyey makarofanka waxa uu mahad celiyey guddoonka baarlamaanka guddiga doorashada iyo xildhibaanada laakiinse uma mahad celin ra-iisul wasaarihii doorashada hormuudka u ahaa maxamed xuseen rooble oo khilaaf siyaasadeed oo adag u dhexeeyey intii doorashada lagu jiray iyo ka horba farmaajo ayaa xasan sheekh maxamuud u sheegay in uu ku soo dhowaado oo uu hoggaankeeda la wareego howl dhib badan waxaan rabaa halkan inaan kusoo dhoweeyo walaalkay walaalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa in hawshaan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan ma aha
madaxweynaha ay dooratay dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna hadal kooban goobta ka jeediyey waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantiin waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay xilligii doorashada u dambeysay ay socotay ayaa waxaa la dareemayay xildhibaanada oo buuqaya waxaa la yaab leed in islamarkiiba xildhibaanada loo sheegayay in ay buuqa joojiyaan si loo raaligeliyo waxa loogu yeero beesha caalamka oo shaashadaha amaba telefishinada kala socotay doorashada wili codka waa socodaynta waa socotaa ha la aamuso ha la fadhiisto ha lala fadhiisto xildhibaanada sharafta leh iyo macal dhallinyarada eh, iyo saxaafadda walaalayaalow sidan ceeb bay inugu tahay ceeb bay inugu tahay adduunka oo dhan baa ina fiirsanaya ceeb bay inugu tahay bliis xasan sheekh horey ayuu usoo noqday madaxweynaha dowladda federaalka ah afar sano iyo dheeraad ayuuna kursiga ku fadhiyey iminka wuxuu mar kale madaxweyne noqday iyadoo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka uu cirka isku sii shareeray islamarkaasina meel xun uu joogo waxaa kaloo doorashadiis ku soo aadaysa iyadoo ay sii baahday awoodda xarakada shabaab ulmujaahidiin oo shisheeyuhu dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada u xil saarteen inay la dagaalamaan waxaa kaloo kursiga uu ku fadhiisanayaa xilli faragelinta shisheeyuhu uu ku hayo soomaaliya ay sii labadlixaadsatay amaba kasii daran tahay intii hore waxaana dadka tusaale ugu filan amaradii isdabajoogga ahaa ee waayadan shisheeyaha ka soo baxaya ee la xiriiray in doorashada la qabto haddaba waa kuma xasan sheekh maxamuud warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa inoo haya cabdifataax maxamed qaasim magaciisa oo buuxo waa xasan maxamuud culusow ina garguurte waxa uu ku dhashay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan sannadkii kun sagaal boqol konton iyo shantii wuxuu ka qayb galay dagaalkii afar biloodka ahaa ee caydiid iyo cali mahdi ku dhex maray magaalada muqdisho isaga oo la taliyo sare u ahaa cali mahdi wuxuu horraantii sagaashameeyadii ka mid noqday shaqaalaha hay-adda yunisef wuxuu maamulo ka soo noqday iskuul iyo jaamacadda simad sidoo kale wuxuu muddo ka mid ahaa hoggaanka hay-adda xogaha iyo siraha maraykanka uga ururisa soomaaliya ee la yidhaahdo c r d sannadkii laba kun iyo laba iyo tobankii waxaa loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka goortaasoo si aad ah loo bartay waana halka laga aqhriyo qofka uu yahay xasan sheekh afartii sannadood ee uu fadhiyey madaxtooyada waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee gabdha soomaaliyeed ka biic mushtare oo shaqaale ahaan ugu dira dalka sacuudiga xilli dhaqanka dowladaha uu yahay in xataa xoolaha dhadiga ah aan la dhoofin dabayaaqadii sannadkii laba kun iyo tobankii iyo bilowgii laba kun iyo toddoba iyo tobankii ayay ahayd markii uu magaalada muqdisho ka dhoofiyey toban kun oo gabdho soomaaliyeed ah oo uu qandaraas uga soo qaatay dowladda sacuudiga waa madaxweynihii ugu horreeyey ee dhulka soomaali galbeed ku tilmaamay inuu yahay dhul itoobiya leedahay kadib booqasho uu ku tegay magaalada jigjiga bishii agost ee laba kun iyo lix iyo tobankii halkaasoo uu dhaanto ku soo cayaaray sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii waxa uu la kulmay obama madaxweynihii hore ee maraykanka dowladdiisa ayaa laga saaray kumeelgaarka si ay awood ugu hesho inay wax walbaahi saxiixi karto bishii febraayo ee isla sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii wuxuu london ku booqday ra-iisul wasaarihii dalka ingiriiska david cameron isaga oo u saxiixay heshiisyo badan oo qaarkood lagu sii adkeeyey shirkii london ka dhacay isla xilligii uu isagu madaxweynaha ahaa waa nin hay-ado iyo enji-oyo la soo shaqeeyey oo inta badan maamul goboleedyada kula tacaamula in la kala qaybsado wixii la helo laakiin geesta kale aan oggolayn inay la heshiiyaan dowlado aanan ahayn kuwa isaga tabantaabiya waa madaxweynihii ugu horreeyey adduunka ee oggolaado in qashin laga keenay dal kale lagu soo daadiyo waddankiisa wuxuu ahaa heshiis ay dowladdiisu la gashay shirkadda jinog arban mining international oo laga leeyahay dalka ingiriiska heshiiska ayaa dhigayay in badda soomaaliya lagu soo daadiyo hal dhibic shan milyan oo mitrig tan oo qashin ah sida ay qortay monitoring group inta badan afartii sannadood ee ay dowladdiisu jirtay waxaa ku amartaagleen jiray gabre oo ahaa kolonel etoobiyaan tigree ah markii ay dagaalameen barre hiiraale iyo axmed madoobe isaguna uu la saftay barre waa xasan sheekhe waxaa la xusuustaa in dhammaantood looga yeeray adis ababa halkaasna qodobo loogu soo kala saxiixay dowladdiisu waxay aad ugu tumatay xuquuqda dadka rayidka ah ciidamadiisii iyo kuwa bankaraf waxay dad ka soo afduuban jireen deegaanada u dhow afgooye kadibna intay xamar geeyaan ayay waddooyinka gaadiid ku wareejinayeen iyada oo qofkaasi maxbuuska ah la leeyahay inoo farmooqa cid walba oo aad ku arki jirtay deegaanadaas markaasa waxay qafaalan jireen qof kasta oo loo farmuuqo ha ahaado beeraley ganacsada iyo nooc walba oo bulshada ka mid ah waana midda keentay in reer galbeedku ay ku canaantaan laguna amro inuu casilo taliyihiisii nabad sugidda cabdiraxmaan tuuryare xagga ammaanka marka la eego waxa uu ahaa madaxweynihii ugu fashilka badnaa isaga shakhsiyaddiisa waxa uu muddo saddex goor ah ka badbaaday weeraro lagu khaarajin lahaa oo laba ka mid ahi ay ka dhaceen gudaha madaxtooyada xilli uu goobjoog ahaa xilligiisii waa goortii ay sida rasmiga ah u soo shacbaxday taagdarrida ciidamada shisheeye ee markaasi la ohan jiray amisom muddadii uu madaxweynaha ahaa gaar ahaan julaay laba kun iyo shan iyo tobankii waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen boqolaal ciidamo burundeys ah oo haystay deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose isla sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii bishii sebtembar waxaa dhacay weerarkii jannaaleh ee sida daran loogu gumaaday guutooyinkii ciidanka yuganda laba kun iyo lix iyo tobankii waa markii ciidanka kenya lagu laayay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo waana tii uu ka murgooday oo uu meydadkooda ugu soo rukuucay dalkaas kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kasii xoogaysatay sidii ay ahayd afartii sannadood ee hore ee uu xasan sheekh madaxweynaha ahaa hadda wuxuu xasan ku soo aaday shisheeyihii oo godad ku ururay iskana bedelay shaarkii amisom si ay u baxaan laba sano kadib siday iyaguba shaaciyeen waxaana la isweydiin karaya waxa uu xasan sheekh soo kordhin karayo oo aanan ka ahayn culayska iyo ciqaabidda bulshada magaalada muqdisho ciidamada liyubolis ee ay dhisatay dowladda etoobiya ayaa wiilyar waxa ay ku toogteen magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed mahad cubayde ayaa warkan inoo haya ciidamada liyubooliska ay ku ugaarato dowladda xabashida etoobiya ayaa maalintii shalay magaalada jigjiga ka geystay dil bareer ah oo aan geed loogu soo gamban dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagarka kaalin shidaal oo ku taalla dhinaca garoonka magaalada jigjiga waxayna halkaas ku toogteen wiil yar oo bajaajle ah kaasoo aan weli qaangaarin ciidanka liyu booliska ee arxanlaawayaasha ah oo loo tababaray inay shacabka si bareer ah u xasuuqaan ayaa la arkayaa iyagoo wiilkan yar si toos ah u tooganaya iyadoo weliba dadweyne kale ay meesha buuxaan liyu booliska ayaa ah ciidan loo tababaray inay xasuuqaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ay xoogga ku haysato dowladda xabashida etoobiya waxayna marar badan geysteen dhibaatooyin ka daran midka shalay ka dhacay jigjiga
idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa waxay baahisay qaybta labaad ee barnaamij taxana ah oo ciwaankiisu uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur meshaalcagaa sartan haddaan ciddu kula nuucsan ciribkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen dibudhiska lagu sameeyey magaaladan ceelbuur ayaa bilicdeeda wax weyn ka bedelay waxaa jira degmooyin iyo deegaano kale oo xiriir ganacsi la leh magaaladan iyadana bulshada ku nool ayaa aad u soo badanaysa inkastoo sidii hore aan u soo xusnaba dadka magaalada ceelbuur weli ay u gacan haatinayaan deriskoodii hore oo meelo kale deegaan ka dhigtay kadib qaxyi tigreega ah iyo maxaaradu ay sababta u noqdeen rag iyo dumar badan ayaa ku ganacsada xarumo dhammaantood wada cusub oo faras magaalaha ku yaalla wadda shacaa'irta islaamku ay ka muuqato wejiyadooduna ay wada ifayaan amaba wada nuurayaan kalsoonida iyo walaalnimada iyo isjaceylka reer ceelbuur ayaa sii kordhay sababad la xidhiira in ay cadowgii meel uga soo wada jeesteen oo ay soo wada jabhadeeyeen maadaama ay ku noolaayeen deegaano omos ah oo in lagu noolaado ay ku adag tahay qof magaaladan weyn deganaa jiray bulshadani waxay ahaayeen kuwo shisheeyaha wada inkaarayay islamarkaana rajaynayey in ay mar uun ceelbuur dib u degi doonaan sida iminkaba dhacday allah mahadi rirmiyi badan iyo dad tuulooyinka ka yimid oo doonaya alaabo ay ka sii ganacsadaan ayaa ka mid a dadka suuqa magaaladan ka adeeganaya ganacsataduna waa kuwo ku qanacsan wixii faa'iidaha ee allaha uu ganacsigooda ka siiyo ha yaraadaano hase badnaadaana e cid weliba oo mikrofanka aan u furnay oo barnaamijkan inagala qaybgelaysa kuna nool magaalada ceelbuur warkeeda waxa ugu badan laba qodob oo kale ah wixii la soo maray oo ahaa jab iyo imtixaan adag iyo guusha iyo horumarka iminka lagu tillaabsaday bulshadani mustaqbalka waxay hiigsanayaan aqoon iyo ganacsi intan ka sii ballaaran amaba ka heer sarreeya garaad xasan maxamed waa nin dhallinyaro ah oo ku beec mushtara magaaladan ceelbuur ee soo kabanaysa magacaaga magacayga waa garaad xasan maxamed bal ka war magaaladan aad joogto iyo bal waxa aad ka ganacsato alxamdulilaah magaalada aan joogno ilaahay baa nagu nabad yeelay waa ceelbuur waxaan ka ganacsanaa waxyaabo badan oo ninkii laha subermarkeeda sida qaybta qayb baqaara qayb oo ninkii laha bagaasha waxyaabahaasaan ka ganacsanaa ilaahayna waa noo barakeeyey alxamdulilaah waaya bal ka war magaalada ganacsigeeda iyo bal kobac hadduu ku socday iyo bal ilaahay mahadii magaalada iyadoo noo kobcaysa cadowgaa noo soo galay etoobiya ilaahay subxaana watacaala wax badan waddaan sabarnay cadowga ilaahay waa naga waday annaguna lama aanaan joogin waa ka qaxnay oo doorkaan aadnay ilaahay fadligii cadowgu waa iska baxay muddo kabacdi annaguna hadda alxamdulilah ayaan joognaa waa soo galnay magaaladii waa hadbaheeray joogtay ilaa muddo afar sano ee jajaba shan sano gaaraysa oo hadda naga maqanya sanadba sanadka ka dambeyda waa soo kobci hadda alxamdulilah ayaan joognaa hadeertaan ganacsiganagu waa beelo ilaahay cadow iyo balaayo nooma keena kaloo naga burburiyo marka waxaad leedahay maalin maalinta ka dambaysa xoogaa horumar baan sii samaynayna horumar baan sii samaynaynaa xoogaa sidii hore inaan kasoo kabhaynaan muddo isbarbar dhig maalmihii aad bilaabayseen ganacsiga bal maalmahaad goobaha ganacsiga furteen oo laga yaabay dee dadku inay teelteel ama shaksi shaksi ahaayeen iyo maanta farqiga u dhexeeya maalmahaas dadku dad kafaarsanay ahaayeen oo qofkii allaga soo gala etoobiyaanku intagu qabto uu dilaayo dadkii dhimarada qaba waa dilay dadkii xoogaa waxsisiihay waa dilay xoogaa qof kastaaba meel fog ay tagtay berihii horean bilaabaynay say markay saas u baxeen iyagoon gaarin dhuusamareeb aan horta magaalada soo degno dhimaan maalin baryahaas xoogaa annaga kaligeen iyo un walax dameeraa iyo waxbaa joogay magaaladu inay cella'laha aada u dareemaysay mar mar ka dambeeda dadku meeldheere kasoo habqabayeen waa imaadeen waa imaadeen waa imaadeen hadda maasha allah inuu maray okay waa hadeerta xaaladeeda magaalada dadku waa noo soo batay ganacsigu hadda xoogaa waa socoyaa xaalkiisu aada u soo kobcaa
in aad waraysato qof weligii ku noolaa xorriyad waxaa ka saamayn badan in aad waraysato ruux gumaysi iyo xorriyadba soo arkay
bal ka waran farqiga u dhexeeya meel etoobiyan jooga iyo meel xor ah oo shareecada lagu maamulayo maadaama labadaba isu dhedhim xasbana allah wanicmal wax isu dhow iyo wax laysu fiiri karo iyo wax laysu barbar dhigi kara maahan etoobiyadu hadda marka meeshaan joogtay dadka deegaanku dad xoogaa ninkii la diinta fahansanay ahaayeen inta badan waa ka wada qaxeen hal qof alxamdulilah taasaa ilahayna waafajiyey intay tagaanay dadkii meelaha joogay dadkii waalnaay qofka wax kasii heed qofaan waxba garan oo soo kacaya qof kastay arkaan madaxii bashaq ka siiye dadkii marka meeshii meel qaraabtay oo waxay naqotay siday u taalla aad yaabayso iyadoon waxaa nimid guryihii aan lagu ninkii la fiiri karin ganacsiga aan ka tagno albaabada jajaban yihiin masaajidadii banu dhex taallo etoobiyaan wixii oo dhan ay isku silacsan yihiin fadliga ilaahay saaka masaajidda ilaahay waa noo dhisan tahay waa noo cambiran tahay guryihii waa noo quruxsan yihiin magaaladii waa noo dhisantay maamul iyo amni iyo ninkii la istikraar waan ku noolnahay hadda wax isu dhow iyo wax laysbarbari kara cabdullaahi ma ah waxbarashadana ka war waxbarashadu macaadiyo badanaa magaalada ku yaala waxbarashadeeda magaalada boqol kiiba boqol aa la dhihi karaa macadul qurduba macad layiraaha noo imaaday dugsiyadii waa furan yihiin xalaqaadkii cilmiga oo masaajidii waa socdaan hadda alxamdulilah boqol kiiba boqol mara qaybta waxbarashada idan waxaa hubaal ah haddii reer ceelbuura aanay la kulmi lahayn duulaankii etoobiya labada mar ku soo qaaday ee cuuryaamiyey in xilligan ganacsigoodu inta iminka uu yahay uu ka horumarsanaa lahaa sida uu sheegayo maxamed maxamuud oo ah darawal iyo dukaanle duurkana xoola u daaqaan magacaaga maxamed maxamuud maxamed maxamuud bal maxaad ka ganacsataa waxaan adugu ka ganacsadaa dukaanaan leeyahay baawur iskurogaan ma wadaa ganacsiga magaalada haddaan ka warramo magaalada ganacsigeedu hadbaheer uu soo maray adiga mxnaa wahay sanooyin badan adiga etoobiyaan aan farasaq leeyahayay ganacsigu waa noo bulaali lahay haddeer alxamdulilaahi haddeer ganacsigiisu magaaladu hadda waxoogaa waa roon yahay inkastoo hadda jiilaal laba sano oo jiilaal xiiqa aan soo marnay oo xoolihii magaalada xoolahay ku dhisan yihiin xoolihina culayska magaalada oo ka jiro miyii magaaladana isku xiran tahay maadaama miyii magaalada isku xiran yihiin magaaladii xooga ganacsigeedii xoogaa yaray waa naga liitaa waana waxaana yeelaya xoogaa roobkaasoo naga daahay iyo xoolihii duuqa ilaahay ha noo keeno ilaahay aan baryaynaa balse hadirtaan ganacsiga xoogaa hadeer waxaa qabtaa inuu yaro noo bulaalayo oo hadda xoogaa aan roonahay oo intii hore xoo yaro kasoo iftiimayno ganaaxda xagga amniga haddaan ka hadalno boqolkii boqol waaye xarakada mujaahidu shabaab ayaa magaaladan mxnaa waay ganacsiga iyadoo mxnaa waay amnigeedu oo mxnaa khilaal ku jiro oo laba qabiil is degan yihiin colaadi iyo waxuun ku kaldhamaaday waayeen ayaa xarka noo timid alxamdulillah ilaahay maad iskale waa u mahad celinaynaa maadaama ay mxnaa waay mujtamacii magaalada ay dejiyeen ay mxnaa isu keeneen ay walaaleeyeen oo meel walba mxnaa ay mxnaa waay ay ay baraaga iyo biyo iyo mxnaa deeq inta ugu shubeen mxnaa halkaas ay daaqa ay ka wada waayeen waa ogtihiin hadda mxnaa gobollada hadda mxnaa nagu dhow oo hadda mxnaa balan balla wax ka dhaca waa maqlaysiin maadaama mxnaa waa halkaas colaada ka jirta oo dadku islaayeen annagu waxaan ugu mahad celinaynaa xarakadu shabaab dhaqanka iyo wanaagga iyo sharafta iyo madaraasida iyo iyo culunta socota say mxnaa naga kaafiyeen boqolkiiba boqol aad ugu mahad celinaynaa waa kaasa
dadka magaaladan ku dhaqan waxay ka baqayaan allah oo keliya macnuhu waxaa weeye in amnigu heerkii u sarreeyey gaaray safarka isaga gooshaya muqdisho iyo gobollada kale ee dalka qaarkood ayaa halkan waxa uu maraa habeen iyo maalinba halka dhegeystayaal warkaa aydan kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyaad ay taageerto dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay afduubteen sarkaal ka tirsan sirdoonka xukuumadda yemen taliska milatariga ee dowladda yemen ayaa waxa uu shaaciyey in mas-uul sare oo xagga sirdoonka ah islamarkaana ka tirsan xukuumadda waddankaasi ay afduubteen maleeshiyaad ka amar qaata imaaraadka carabta afhayeen u hadlay taliska ayaa waxa uu sheegay in jenaraal cabdibaasid al baxri iyo laba ka mid ah ilaaladiisa ay afduubteen maleeshiyaadka ka amar qaata imaaraadka xilli uu marayey waddada gasha magaalada cadan ee koonfurta dalka yemen afhayeenka ayaa intaa ku daray in sarkaalkan lagu waday in uu ka qayb qaato kulan saraakiisha xukuumadda yemen kaga socday magaalada cadan oo ah caasimadda kumeelgaarka ah ee dowladda uu hogaamiyo cabdirabbi haadi mansuur ilaa iyo hadda lama oga halka lala aaday sarkaalkan ka tirsan sirdoonka yemen waxaana muddooyinkii u dambeeyey uu gobolku martigelinayey afduubyo noocan ah oo lagula kacayay saraakiil ka tirsan xukuumadda yemen warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamigaha alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta